أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aan idinku goheynana waxaa ka mid ah in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dowladda xabashida itoobiya ayaa gobolka amxaarada kaga dhawaaqday qorshe dagaaleed cusub xilli dagaalada ka socda dalka itoobiya ay kusii fidayaan dhul hor leh fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada bulofulay ee wilaayada baay ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey degmadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowro u soo gebagabeeyey haweenka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi qodobadii warka ugu dar karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxaa maanta weerar dhabagalah u dhigeen maliishyaada murtadiin oo ku socdaadhiyey agagaarka deegaanka waniile ee hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya weerarkan kamiinka ayaa sababay khasaare xoogan oo dhimasho dhaawac ah oo allah fadligii soo gaadhay maliishaadka murtadiinta inta la xaqiijiya waxaa kaminkaasi lagu dilay sagaal askari oo murtadiin ah oo siddeed ka mid ah iyo hubkooda maliishaadka ridada ay kaga carareen goobta weerarka dhabagalka ka dhacay sidoo kale waxaa kamiinkaasi ku dhaawacmay labaiyo toban askari oo murtadiin ah waxaana xusid mudan in goobta kamiinka uu ka dhacay ay ku sugan yihiin oo ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiinta dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qaraxyo ku weerareen saldhigga murtadiinta xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaa qaraxyadaasi inta la xaqiijiya ku dhaawacmay hal askari oo murtada isla wilaayada baay waxaa mujaahidiintu xala laba qarax la beegsadeen maliishaad murtadiin oo ku socdaalayay xaafadda bardaale dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxa ay qarax la beegsadeen maliishaad murtadiin oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulixaaji ee hoostaga magaalada kismaayo howlgalkaasi qaraxa ayaa waxaa allah fadligi ku baktiyey laba askari oo murtadiin ah shalay ay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ee weerar isugu jira dagaal toosa ay duqeynna la beegsadeen maliishaad murtadiin ah oo ku sugnaa halka loo yaqaan lagta deegaanka buulixaaji waxaana weerarkaasi lagu dilay lix askari oo murtadiin ah iyadoona lagu dhaawacay toban kale shantii maalmood ee lasoo dhaafay weeraro qaraxyo badan oo kufaarta afrikaanta lagula beegsaday intaa udhexaysa deegaanka shalambood iyo degmada buulamareer waxaa bakti iyo dhaawac ku noqday soddon iyo toddoba askari oo kufaarta afrikaanta ah mahadsanid xaaris dowladda xabashida itoobiya ayaa gobolka amxaarada kaga dhawaaqday qorshe dagaaleed cusub xilli dagaalada ka socda dalka itoobiya ay kusii fidayaan dhul hor leh nuwar cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya militariga dowladda kaafirada itoobiya ayaa guluf cusub oo weerar ah ku qaaday gobolka amxaarada kaasoo ka dhannaha jabhadda faano iyadoo dagaallo culus laga soo sheegayo waqooyiga waddankaasi xukuumadda adisababa ayaa waxay sheegtay in weerarkan cusub ay ku doonayaan in gobolka ay kaga sifeeyaan maliishaadka faano oo muddooyinkii dambe halis weyn ku hayay jiritaanka nidaamka abiy axmed warbaahinta maxalliga ah ayaa ku soo warramaysa in kumanaan ka tirsan ciidanka dowladda oo wata gaadiidka dagaalka ay durbo u dhaqaaqeen gobolka amxaarada si ay qayb uga noqdaan gulufka cusub ee dagaalka dagaallo culus ayaa xilligan waxa ay ka socdaan gonder goojab iyo shaw jabhadda amxaarada ayaana sheegtay inay la wareegtay deegaano muhiim ah sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee xabashada ayaa iyaguna geysanaya duqaymo culus sida ay soo wariyeen ilowareedo ku sugan ismaamulkaasi amxaarada tani oo markii uu xukunka uu qabtay abiy axmed waxaa itoobiya dib uga bilowday jabhadaha hubaysan kuwaasoo ka soo horjeeda nidaamka adisababa islamarkaana doonaya in xukunka ay uga tuuraan qori caaraddiisa markii gobolka amxaarada laga soo tago sidoo kale waxay colaadani saamaysay gobollada oromada iyo tigreega mana muuqato xal ay ku istaagayaan dagaalada sokeeye ee ka socda dalkaasi malaayiin etoobiyaan ah ayaa ku barakacay colaadda halka boqolaal kun oo kalena lagu dilay waxaana sii dheerdhaca kufsiga iyo amni darrada ka jirta waddankaasi mahadsaned abusheyba fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada buulafulay ee wilaayada baay ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey degmadaasi xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi noo haya
dhawaaqa aad maqlaysaan waa xoolo sake ah oo laga qeybiyey degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay xoolahan oo isugu jiray ari iyo geel waxaa ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah oo ka kala yimid gudaha degmada buulafullaay iyo deegaanada hoos yimaado dadka qaar waxaa la siinayay neef geel ah qaarna waxaa la siinayay shan neef oo ari ah lama cabiri karin farxadda ka muuqatay dadka muslimiinta maadaama iyagoo xaaladoodu aad ay u liidato ay nasiib u yeesheen inay helaan sakada xoolaha nool waxaan arkaynay dad curyaama ah iyo kuwo indhoolayaal ah iyo kuwo kale oo xaalado adag ay haysato oo nasiib u yeeshay inay helaan xoolaha sakada ee laga qeybiyey degmada buulafullaay qaar ka mid a dadkii xoolaha nasiibka u yeeshay ayaa sidan u sheegay andalus
ismadhayjahsanow buulufalaya dhugaay maana buulufalaya hooli haddana kala qiibayaalhiyaay alxamdulilaahi waxaa ana haddana masaakiina hool u qiibayaalhiyaay ana haddana shan neefoo haddana ira'ay alxamdulilaah ilaahay wiinu wahaadka ay haddana wilaayada in dhogtay kor allah ka dhigi garas sagaar cabdi xaggee ka imaada doodale maasha allah may baahan odayaalka eh, maamulka islaamiga yaa hoola ka dhiibaay shan neef aa laysiiyaan maasha allah maasha allah farxaddaada ka war marka maasha allah waay, maasha allah waay. islaamka sifayle walka biyahayaan alxamdulilah ada hadda ka hor waxma lagu siiyo maya maya inkow islaamka lan ilaahay guulsiye intaasaana kudeersiye gaalada maxaa ku abaaraysaa gaalo ilaahay geb baa siye intaasaayna kabaare سعودي علي حسن الحمد لله ما هد إلهي اسكوله ولنا نسي قارن جيلنا نسي مها- مجاهدين تنسيدي إلهي أما هذا نغانا ماذا جكر الله كديك قالت الله كجيبي إلهي قالنتي وقر قال
maasha allah jow oo aad iyo aad u suuraha ka shira maasha allah alxamdulilaahi waxaa lanu siiyaa qaarakiil ee lanu siiy maasha allah aad iyo aadaan u faraxsannaha marka alxamdulilaahi waxaa leeahayaa mujaahidiin karabeedi kor allaha ka yeela gaaladan waxaa leenahayaa hoos allah kidhi malaaq cali maqane oo ka mid a waxgaradka degmada buulafullaay oo isagana ku sugnaa goobta xoolaha lagu qeybinayay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxa indhihiisa uu ku arkay maana xoolo badanaa buulafalay laka qiibiyey keel fara badan iri fara badan ayaa laka qiibiyey keela waxaa lagu qiibsay sharah lambar koow alaa qofkiiba hal neefoo geel ah oo alxamdulilaahi oo baaloq ayaa la sii shara irigina alaa qofkiiba waxaa la sii shara shan neefaa la sii shara liibaan adduunya liibaan qara allahnu siiye degmada buulafullaay ee xarunta maamulka wilaayada islaamiga ee baay waxay ku daba feelaysaa degmooyin dhowr ah oo horey looga qeybiyey sakada xoolaha nool waxaana ilaa iyo hadda degmooyinka laga qeybiyo xoolaha ay kala yihiin labaatan jirow ufurow bardaadhe iyo degmada buulafullaay oo shalay laga qeybiyey sakada xoolaha nool waan idiin soo sheegi doonaa hadba degmada iyo deegaanka laga qeybiyo xoolaha iyo halka lagu soo gebagabeeyey inshaa allah mahadsaned abu xasaan maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowlo u soo gebagabeeyey haweenka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya dowladan oo ahayd dowlad diini ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada buuqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan usoo gebagabeeyey qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan gudaha degmadaasi dowladan oo loogu magacdaray umuna caaisha ayaa loo soo gebagabeeyey ku dhowaad boqol ruux oo haween ah oo ka mid ahaa haweenka beesha jambaay oo ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan muddo toban maalmood ah oo ay dowladan socotay waxay dumarka muslimaadka ah ee loo qabtay ku qaadanayeen duruus kala duwan oo muhiim u ahayd kuwaas oo ay wax badan ka faa'iideen gebagabadii dowladda waxaa ka hadlay sheikh yuusuf macalim cabdiraxmaan kaas oo kula dardaarmay haweenka dowladda loo soo xiray inay sii wadaan barashada diinta islaamka kelmadeeda waxaan kusoo koobayaa inaan diinka baranno oo aan iska dhaafno ihmaalinta diinta aan ihmaalinayno een dayacayno een ka mashquulayno aan iska dhaafno oo oo niyo ina malac maalo biniya diinkaa niyo u yeelanno oo qur-aanka qalbiga aan gelinno oo madaaris aan xaadirno oon aan googoyn- googoys aanaan noqonin taasaan insha allahu tacaala isku waanin ilaahna waafajiyo subxana watacaala khayrka ee, daacadiisana ilaah iyo cibaadadiisa allaha nagu duwonna waafajiyo sidoo kale munaasabadda lagu soo gabagabaynayay dowladda waxaa ka hadlay nabadoonka beesha jambaaye nabadoon xasan xaqdoon isagoona haweenka dowladda loo soo xidhay dhankiisa kula dardaarmay inay maraakista waxbarashada ee degmada buuqabla ku biiraan oo wax ku bartaan waxaan ii sheegaa walaalayaal dowladaan soo socotay annaga aadaan ugu faraxnay Een, waxaa weeye walaalayaal nolosheenna adduunye iyo nolosheenna aakhir waxay ku jirtaa kitaabka aan loo qaadano shaydaan fi naclatullahi caleyk waa nugu dhela inaan ka herna shaydaan waxaan ii sheegaa insha allah ilaahay idinkiis waxaan isku boorinaynaa inaan qaadano diinta islaamka ilaahay idinkiis anigoo ah nabadoonkii beesha waxaan ugu baaqaa dadkayga inay qaataan diinta ee ay ku dhaqmaan ay ku camal falaan waxyaabaha diinta ka hor imaanaya ilaahay subxana watacaala diinkiisa diidaya inay iska dhaafaan waxaa warkayga kusoo gabagabaynaa oo dardaaranah waxbarashada idinkeenni anficaysaa raggiinni waad ogtihiin sidii xaaladooda tahay cunug haddii aayad ay ka qaldan tahay bartiisna ay sixi karin uu wax mala waaye aas-aaska waxa waaye inaad idinka diinta islaamka qaadataan waxaan ani marka kusoo gaabinaa baaqayga waxaan ahay nabadoonkii ugu horreeyey een, shirkii beelweynta gaaljecel ay qaadatay arrimakii qodobadii kasoo baxay ahay diinta islaamka in la qaato arrimakii daba socda shirki nabadoonkii ugu horreeyo dhaqan geliyaan ahay inaad anigana igu ceebeynin ilaahayna subxaana watacaala inaad ugu dhiwaatiina diinta inaad qaadataan oo maaragta hadduu ilaahay kuu diida inaad dadkiina aad ku dhaqdaan ummaddiina aad ula tagtaan sharaf iyo cisiyadaa lagu gaaraa dowladan ayaa qayb ka ah dowlad diini ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada buuqable ee wilaayadii hiiraan uu u qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada buuqable iyo deegaanada hoostaga mahadsanid marwaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh